madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa si kulol u beeniyey warar ka soo baxay kooxda la socodka xanibaada hubka saaran dalalka soomaaliya ee eritrea kaasoo sheegaya in xafiiska madaxweynaha uu ka shaqeeyo shaksi xiriir dhowla leh dagaalyahanada xarakad shabaab
warka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu siiyey waa war uu siiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud telefishinka laga leeyahay dalka faransiiska ee france for ayaa waxa uu ku sheegay in xafiiskiisa uusan ka shaqaynin cid hay-adda ay ku tilmaamtay in hub ay u gudbiso xarakada al-shabaab hay-adda ay ugu baqin jawaab cad ay ka keento halka ay ka keentay magaca shakhsiga ah oo magaciisa ay ku sheegtay muuse axmed weli xuseen maxamuud oo istuudiyahana la fadhiya ayaa isha soo mariyay warka madaxweynaha uu siiyey tv-ga ah dalka faransiiska laga leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ka jawaabayay sheekada la xiriirta hay-adda u qaabilsan qaramada midoobey la socodka xadaada hubka ee saaran soomaaliya eritrea ee lagu magacaabo murtran group oo sheegtay mid ka mida la taliyayaasha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu hub u weeciyey dhanka xarakada al-shabaab xogogna ay wadaageen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxauu sheegay arrintaasi inaysan waxba ka jirin wakaaladda wararka ee reuters ayaa dhowaan waxa ay sheegtay xogo ay heshay oo monitoring group ay usoo gudbisay in lagu magacaabo muuse xaaji maxamed ganjab oo ah ganacsade weyn oo soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya la taliya u ah inuu hub u weeciyey dhanka xarakada al-shabaab sidoo kalena uu kulug lahaa hub la kala iibsaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxuu yidhi waxaan aaminsanahay in hay-adahaasi aysan u joogin dalka in ayna eedeeyaan oo ay u joogaan sidii ay u horumari lahaayeen soomaaliya waraysi uu siiyey telefishinka france twenty four oo dalka faransiiska laga leeyahay ayuu madaxweynaha soomaaliya sidan u sheegay wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo muuse oo ay ku magacaabeen oo yidhaahdeen waa la taliyaha madaxweynaha weligii xafiiska madaxweynenimada dalka waa xafiiska xafiiskayga marnaba kamuusan shaqaynin waxaan jeclaan lahaa in monitoring group ay arrintaasi caddayso muuse weligii ima noqon la taliye dacwadahaas ayuu madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay waxauu ku sheegay inay yihiin kuwa been abuur ah oo aan xaqiiqada u dhoweyn ganjab oo qudhigiisu sheekadan hore u maqlay ayaa wakaaladda wararka reuters waxa uu faahfaahin ka siiyey xogaha la helay waxuuna tilmaamay inay yihiin kuwa brobaganda ah monitoring group ayaa warbixin ka kooban afar boqol siddeetan iyo laba beej oo dhowaan wakaaladda wararka reuters lagu daabacay uu sheegay in isagu uu bari ka yahay balse monitoring group ay sheegaysay ninkani in xataa xogo badan oo ku saabsan la baaray lana helay isaga iyo weliba xubno ka tirsan xarakada al-shabaab oo iimeelo isweydaarsanaya hub loo weeciyey xarakada al-shabaab waxay ahayd muddo taagan laba waxay ahayd sheeko taagan labadii sano ee lasoo dhaafay oo mar kasta ay monitoring group ay ku eedeynaysay dowladda soomaaliya in arrimaha ay ku dhaqaaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobana xoga ay siinaysay si sanadla ah uguna baaqaysay in soomaaliya hubka loo ogolaaday ee loo dhoofin karo aada loo xadido ooba lasii yareeyo kooxdani waxay u yeertay golaha qaramada midoobey ee dhanka ammaanka in hubka soomaaliya la siinayo aada loo xadido oo lala socdo mas-uul sare oo reer galbeed ah ayaa sheegay in eedamaha lasoo jeedinayo ay aada ugu walaac qabaan ama ay ugu walaacsan yihiin xaaladda sida ay noqon karto qiraal kasta oo ku saabsan sheeko la xiriirta in ay xiriir leeyihiin xarakada al-shabaab iyo dowladda soomaaliya ayaa ah mid dad badani ay u dhehtaagayaan gaar ahaana waxaa cabsi weyn laga qabaa arrimaha inay saameyn xoogan ku yeelan karaan ballanqaadka balaayiinta lacag gaaraya ee dunidu ay ugu yabooday soomaaliya si waddanka dibdhis loogu sameeyo ninkan soomaaliyeed ee lagu eedeeyey inuu xarakada al-shabaab xiriirka la leeyahay ayaa ganacsado soomaaliyeed oo reer kanadiyan ah waxa uuse beeniyey in dhammaan dacwadahaasi ay yihiin kuwa dana gooniya laga leeyahay isaga oo weliba u saariyey arrintaas ninka hogaaminaya monitoring group uu ku sheegay inuu yahay nin doonaya inuu iska hor keeno shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu yidhi qofka anigu xogtiisa ma hayo wuxuuna ku sheegay muuse xaaji mid aan weligiis u noqon xafiiskiisa la taliye oo xataa uusan isagu kalaba hadlin buu yidhi arrimo nuuca la xiriira waxaan weydiinaynaa monitary group in arrintaasi caddeemo badan ay ka samayso muuse xaaji oo wakaaladda wararka reuters la hadlay waxa uu sheegay in arrimahani ay yihiin isku dayo la doonaya dowladda soomaaliya in lagu majaxaabiyo waxauna yidhi arrintan waa olole dhanka siyaasadeed waa olole siyaasadaysan oo la doonaya waddanka in dhibaato horre loogu abuuro ayuu u sheegay email uu u diray wakaaladda wararka reuters kadib markii ay soo baxeen dacwadaha la xidhiireen isagu oo ku lug lahaa weecinta hub fara badan iyo heshiisla la galay xarakada al-shabaab